walahi alxamdulilah horta war ilaaha mahad leh dareenkayga aad iyo aad ayuu u fiican yahay shaqooyin badan aan soo qabtay dhallinyarada ilaa intay u dhexayso six lix sano ilaa iyo siddeed iyo toban jir ayaan koojgaraynaya intaas labaiyo toban sano waxaana la ii gartay inaan maaragtay caawa helo award oo ka yimaada xafiiska shariifka uuna ka shaqeeyey walaalkay cabdi maxamed waa gartay marka dabcan dad fara badan ayaa abaalmarintan la siinaya oo dabcan keligaa ma ahayn qof walbana waxaa la sheegayey waxa uu qabtay iyo waxqabadkiisii waxaad iga warantaa marka caruurtan aad layliso heerarka kala gedisana maxaa kugu dhaliyey inaad caruurtan macalin noqoto aniga sideeda marka hore waxaan ahaa nin cayaaro kubadda cagta waana dhaawacmay markaas kadib ayaan waxaan u istaagay dhallinyarada inaan maaragta waxa xifrad iyo xifrad iyo waxaa aniga garanaya inaan volunteer ugu shaqeeyo oona ka celiya waxaa dhibaatooyinka keeno isboortigana saa la socotay adiga naftarkaa isboortisaa tahay waa waa og tahay waxaa ka jiro adduunka iyo maaragtay dacaladiisi iyo waxaa dhibaatooyinka jidadkana ciyaalka isku dilayaan minneapolis dhexdeeda marka waxaa igu dhaliyay in ciyaalkaas aan maaragtay waddo fiican maaragtay u jeexo si ay uga faa'iidaystaan borogramada waddankana aragtay aan joogno ee united statesna waa waddan opportunity ay ku heli karaan scholarship xataa ay ku qaadan karaan waa tahay marka waxaad marka aad khudbaynaysa meesha aad sheegtay in caruurtaadu qaarkood ay high school ay ka baxeen qaar ay ka qalin jabiyeen barnaamijkaagan weli caruur ka aflaxaday oo heerar kala gedisan ama dalka mara kubadda la ciyaara u gudubta ma jirtaa
may sideedaba soomaali weli soo baxa ma jiraan sababta koosgaraysan waxaa waaye minnesora waxay lahayd tiim yar oo minnesora tan laho mlska ma aysan gelin laakiin hadda waxaan la shaqeeyaa dadkii mlska ku jireen oo maaragtay naftirkooda madaxda ahaa ayaa waxay brograamkan maaragtay qaarkood iga caawiyaan marka insha allah kuwa hadda imaan doono oo yaryarka lixjirada iyo toban jirada iyo waa laga yaabaa inay maaragtay mustaqbalka laakiin siday u badan tahay dhallinyarada soomaaliyed markay high school dhammeeyaanba waxaa laga yaabaa inay ay community cayaartooy ay noqdaan aysan focus gareen maaragtay professionalka waa garta xafiiskan shariifka oo abaalmarinta gudisay dabcan waxay aad uga shaqeeyaan nabadgelyada iyo nabadeynta waadna ogtahay oo dhallinyarada badan ee soomaaliyed sidaad carab ku dhufatay isdil baa jira sidoo kale caruur badan oo soomaaliyeed ayaa gobol ka baxayso soomaaliya iyo isis meelaha u dagaaltagaya adigu door intee la-eg baad ka ciyaari kartaa in arrimaha noocaas laga hortago wallaahi masacad daacad markaan kuula hadlo bixidan iyo isdilkan iyo haddii ciyaalkaysan brograam lahayn waxyaaba badana aad dareemi kartaa dhacaayo waxay tahay waxa keliya oo lagu badbaadi kara inay isboortiga iyo waxbarashada ay tahay marka aniga goolka aan ka cayaaro ama ma aragtay goolka aan rabay inay dhallinyaradan ku hagaagaan waxaa waaye in waxaasoo dhan intay ka baxaan ay noqdaan niman sports ah niman maaragta future ku leh ee mustaqbal ku leh ee maraykanka waxaan rajaynayaa abaalmarintan oo kale kuwa ka badanna inay mustaqbalka aad ku guulaysato macallimiin fara badan oo soomaaliyana sidaadoo kale abaalmarinta noocan ku guulaysan adoo mahadsanta waa mahadsantahay mascad aad iyo aad ayaa mahadsantahay waa tahay sidoo kale waxaa dhinacayga taagan cabdi maxamed oo ka mida xafiiska honeybin county shariif office magaalada minneapolis dabcan waxauna ka mid yahay dadkii soo qaban qaabiyey in xafladan abaalmarinadu ay dhacdo isla markaasina uu axmed guulaysto waxaad iga warantaa cabdi xafiiskiina honeybin county shariifka honeybin county maxaad ku xulataan dadka aad abaalmarinta siinaysaan mascadda aada u mahadsan tahay waana su-aal fiican sidaad u jeeday xafladdu waxay ku saabsanayd dadka shaqada caadiga qabta laakiin shaqadii caadiga ahayd mid ka daran qabta waxaan fiirinaa marka sida la socoto wadanka maraykanka xafladaha marka la dhigaayo ama dadka awoodaha la siinaayo waa saddex qaybood qof nolol badbaadiyey qof dhibaato ku jiray qof ka badbaadiyey noloshii iyo qof dhibaato ku socday oo markaas dhibaata kudhici rabtay ka joojiyay dhibaatadii iyo qof shaqadii oo qabtay inta ka baxay dad wax u taro wax qabtay marka waxaan samaynaa wax la dhaho ka hortagga dembiga dhexgelidda dembiga iyo baridda dembigu wuxuu yahay dadka waxaan ku doortay ninka la yidhaahdo coach axmed laba sanaa la shaqaynayaan fiirinayay sida uu ciyaalka u tababaraayo lacag kuma qaato saddex boqoloo oo hooyooyina iyo ilmahoodan waxaan arkaa khamiista iyo arbacada isagoo tababaraya dabcan dhallinyaro kaloo soomaaliyeed oo aad u ixtiraamo oo koojaju magaalada waa buuxaan ayaguna shaqo fiican ay qabtaan laakiin asaga anugu aadan u fiirinayey waxaan fiirinayey wakhtiguu geliyo waxa ka soo baxaya marka uu ciyaalka la joogo shaqada ay qabanayaan waxaan ku doorana marka hufnaantaas qofka ayadoon lacag lagu siinayn wakhtigiisa uu luminaayo waxaa la yidhaha volunteerism ama iska wax u qabso taasaa ka mid ahayd waxyaalaha ku doorta asaga okay dabcan gobolka soomaali fara badan baa degan ee waadna og tahay ee soomaalida iyo ee hay-adaha amniga wada shaqayntoodu sida ay tahay xafiiskiinan shariifka iyo wada shaqaynta bulshada soomaaliyeed ee waa sidee waa su-aal aada u fiican runtii anugu hadda meesha waxaan ka shaqaynayay xaafiiska shariifka shan sano shantii sanoon meeshan ka shaqaynayay dembiga soomaalida ka dhaca boqolkiiba soddon iyo lix hoose u dhaca sababtuna waxay tahay saad la socoto dadkeennu waa dad cusub waddankan ku cusub dad dhallinyaraa u badan sharciga aan si fiican u aqoonin waalidiintooduna ay ka imaadeen waddanka bannaankiisa oo sharcigii maraykanka ay si fiican u fahamsanayn marka sharcigii aan fahamsiinay sharciga markaan fahamsiinana waxaan ugu talagalnay inaan soo kaxayno oo aan samayno waxa la yidhahdo booqashada jeelka aan tusinno haddii qofku dembi oo galo waxa ku dhici kara waxa ka imaan kara marka taas ayaa noo suurtogelisay xiriir fiican inaan yeelanno dadka aan la kulanno ciyaartooyda keliya maahan imaamada aan la kulannaa waxaan la kulannaa hooyooyinka waxaan la kulannaa dhallinyarada waxbaratay waxaan la kulannaa ganacsadayaasha waxaan la kulannaa soomaali miidiya oo adigu aad ka mid tahay anigana shaqadeedu waxay tahay intaanan community u imaan horta inaan askartaan tababaro oo aan tababaro dadkan waa dad immigarantiya waa dad muslima waa dad waddanka ku cusub ixtiraamay u baahan yihin kaljarkii soomaalidan aan aan tusiyo oo ay aad u fahmaan marka askartii taas waxay keenta maanta in xijaabkiina loo ogolaado gabar soomaaliya maanta haddii lasoo xiro ama qof muslina jeelka iyo xijaabka qaadan karto salligii uu u yaallo macnaha kitaabkii u yaallo marka xiriirkaas iyo isdhexgalkaas iyo iska aaminaadaas shan sanee nugu qaatay inaan imaano